waa mahadsan tahay fursaddan aadna siiseen dadkiin bahda v o a dabcan arrinkan aan soo saarnay waa dee dabcan duufaan ku soo aadan xeebaha soomaaliya khaasatan xeebaha koonfuro ilaa iyo banaadir ilaa iyo jubbooyinka waxaan filanaynaa inay dhulkaasi ay soo gaarto maalmaha soo socdo waxaan rajaynaynaa inay sida hadda ku socotaa ay ka tabar yaraato laakiin stiil waxay dhibaato weyn gaadhsiin kartaa dadka xeebaha u dhow iyo dadka kalentoodo fishariga ah ama mataqaanaa kalluumaysatada ah iyo kuwa ku safro xeebaha soomaaliya marka maxay tahay dadku inay sameeyaan ood furaysa dabcan waxaa weeye in laga laga fogaado meelaha intii ka fogaa karto dabcan inay dadku u diyaargaroobaan in duufaantaasu ay imaan karto waxaan kaloo faraynaa qolooyinka kalluumaysatada inay maalmaha soo socda aysan badda ay jilaafadsada ka joojiyaan maadaama ay baddu kacsan tahay marka dabcan waxaa kalantadoon leenahay maamulada sida somal maamulka oo jubbaland iyo maamulka koonfur galbeed iyo guud ahaan inay u diyaargaroobaan inay mataqaanaa xaaladaas oo kale soo wajahi karto waan gartay hadda waxaa dalka ka da-aya roobabkii guga ilaa iyo hadda ma haysaan khasaare ay geysteen haddiise weli ay sii soconayaan maxaad iyagana dadka uga digaysaa dabcan roobkii guga weli wuu socdaa khasaaro wuu jiraa laakiin sidii aan runtii filanaynana wuu ka alxamdulilah ka sakharan yahay dabcan waxaa uga digaynaa sidii aan uga digi jirno kalantood meelaha ay ugu badan tahay oy dhibaatadu ka jirto ama hadda ulreedi saamaysay waa webiyada labada webi oo webiga shabeelle iyo webiga jubba oo beero badan ay ku go-een hanti badana lagu waayey marka waxaan uga digaynaa dadku inay ka fogaadaan meelaha biyomareenada ah webiyada iyo dabcan meelaha magaalooyinka aan ognahay inay ay leeyihiin daadad xooggan ay soo aadi karaan sida baydhabo iyo meelaha lamidka ahoo qardho iyo magaalooyinka noocaasoo kaleto inay dadka aada u feejignaadaan waan gartay marka laga yimaado digniinaha aad siinaysaan hay-adda ama guud ahaan dowladda soomaaliya ma jiraa wax tabaabusho ah oo ay sii samaysay oo haddii duufaanadaasi ay waxyeelo geystaan dadka lagu taagi karo lagu taageeri karo waa lagu cusub tahay markii hore afar iyo tobankii bisha ayay ayaan duufaantan aragnay inay xaaladeedu ay samaysan tahay ilaa iyo hadda waan la soconay waxaan u malaynaynay inaysan annaga xaggeena soo aadayn laakiin hadda waxaan aragnaa in ay nagu soo fool leedahay marka sidaa darteeday waan u diyaargarownay waana isku dayaynaa inaan wixii tabara aan ka qaadano maanta oo la joogo saacado ka hor waxaa iga tegay halkaan madaxweynaha koonfur galbeed oo runtii arrintaasi darteeda u yimid hay-adda waxaan rajeynaynaa maamuladani anagoo kaashanayna inaan shaqo fiican ka qabano insha allah wax tabana waan gartay markii dalalku ay awoodi waayeen inay maareeyaan dhibaato dhinaca dabiiciga marmarka qaarkood qayladhaan ba u dirsadaan wadamo amaba hay-ado arrintan khibradu leh ma jiraan wax qayladhaan ood gaadhsiiseen meel ka baxsan dowladda soomaaliya gudaheeda maya dabcan hadda duufaanta tan sida aan qiyaasayno halista ay geysan karto weli nooma nooma mataqaanaa qiyaasno laakiin waxaan qiyaasaynaa inay halisteedu aysan halis aan annaga naga badata aysan naqan ayaan ka rajeynaynaa waxaan samaynaynaa inaan annagu isku tashanno intii tabartayna ah hadday naga badatana dee dabcan waan heli doonaa waana u yeeri doonaa haddii ilaahina insha allah